الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وجعل بينكم مودة ورحمة الله سبحانه وتعالى وحو noogu sheegay kitaabkiisa munaزlka ah inuu maxabo iyo wanaag dhex yeelay dadka guurka xalaashaa wadaagay oo rabbi subxaanahu wa tacaala diintiisa siday u banaysay isku guursaday waxaan soo daraasaynaynay mowduuc ku saabsan xagga sawaajka oo arrimaha looga baahan yahay dadka guursanaya ayaanu ku soo jirnay waxaa noo soo dambeeyey qofka muslimka in laga doonayo inuu doorto axad islaama oo diinta islaamka ku hagaagsan iyo arrimihii ku saabsanaa umu sulaym oo abidalxa ku xirtay inuu soo islaamo markaa ka gadaalna ay guurso doonto muslimiinta qaarkood oo ka jawaabay in aan laba qofood oo qofna uu yahay qof cafiifa oo hagaagsan qofna faasiq yahay in laysku daro aan la oggolayn marka allah subxaanahu wa tacaala dad ka cabsada oo diinta islaamka ilaaliya hala noqdo wey iyo halaag kulligii wuxuu ka imaan doonaa in qofka lagu daro qof aan diin lahayn qiso cajiiba ayaa ka dhacday caalamka meela ka mid ah waxaa dhacday inuu nin ku daray inan ow dhalay oo aada u yar nin shaab ah oo qamriyo cabo ah markuu ku daray inantii ayuu la safray wuxuuna ula safray inuu hoteel geysto si uu u soo guto shahrul casal yacni bisha la yidhaaha bisha malabka waa bisha ugu horeyda curuuska ah wuxuu la tegey fanaadiqda amase hoteelada amase meelaha loo yaqaano yacni loo yaqaano amaakinta lagu naso lagu raaxayso oo loo yaqaano hoteelada ama fanaadiq ama looj ay dadka gabal yidhaahdiin ayuu la tegey oo ku yaala lubnaan halkaas markii uu la tegey ayuu la kiri ku yacni meel meelaha ka mid ah hoteelkii ayuu la galay wuxuu sameeyey habeenkii ugu horreeyey inta uusan ugu tegin jamaaca ka hor ayuu wuxuu ku qasbay inay khamro cabto khamradii inay diidda ayay damacday waa ku ijbaaray qasab ayay inantii ku cabtay wixii uu rabay ayuu sameeyey way sagraantay akhiiran asaguna wuu sagraamay markaa ka gadaal ayay ka baxday qowladii ay ku jireen ayadoo qadaa-ulxaajo bannaanka ugu socota qadaawxaajo markay suulidii u gashay oo ay ka soo laabatay waxay gashay qowladii ninkeedu ou joogay oo sakraana qowlad aan ahayn waxaana geeyey sakraanka sababti qowladaas ayadaa rajul ayaa ku jiray ilaah uu xaaladiisa og yahay halkaas ayuu ninkii inantii firaash ka dhigtay ou barkaday agtiisa ayayna ku bariday ilaah waa berigii laga gaadho ninkeediina waxa uu jiifaa yacni qolkiisii isagoo keligii ah waana natiijada sakraanka waana dhibaatada diin la-aanta inantaada oo nin aan diin lahayn aad ku dartana natiijada noocaasa ayaa ka imaanaysa ayada oo raacdana dhibkaas ayaa ku imaanaya marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala sidaa darteed abuu dalca markau umusalayn doonay intay uusan islaamin ka hor waxay ku tidhi waa lagu jerinayaa adigoo kalena lama radiyo laakinaka rajulun kaafir wa ana imra'atun muslima laa yasixu lii an atasawaj waxay tidhi adigu nin gaala ayaa tahay anna muslimad baan ahay inaan ku guursadaa marka ma ansaxaydo ee waxaad yeelaysaa niyow islaam oo rabbigaa ka baqo alla ka xisho oo rabbigii ku qalday isu dhiib oo diinta u kaalay markaad islaamta ka gadaalna sidaa igu imaad naar kalena kugu xirin maayo sidaa ayay arrintii noqotay dadka muslimiinta ah waa inay digtoonaa ay digtoonaadaan digtooni kulligeed oo aan daawaahirta iyo waxyaalaha muuqanaya lagu qadeecin yacni yaan qofka muuqaalkiisa ku qadeecin munaafiqiintaba alla markuu ka sheekaynaya wuxuu yidhi wa idaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum markaad aragto jismigooda ku cajab gelinaya wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaanahum khushubun musanada oo alla ku sheegay subxaanahu wa tacaala bal qaadaradooda u fiirso sida aad yacni ugu malaynaysa inay kilaayihiin oo nucaayihiin ayaa haddana marka dambe waxaa la gaarsiy inay khushu musanadaayihiin oo wax ay yihiin aan la arkin marka waxaa la doonayaa qofka daahirkiisu inuusan ku qadeecayn oo aan balaayo kugu dhicin rasuulka sala allahu calayh wasalam ayadoo nin la joogaa nin soo maray markaa uu yidhi ninkii la joogay ninka halkaan maraya ka waran wuxuu yidhi rasuulkii allow haadaa xariif wuxuu xaqiiqa ku yahay in qadaba an yunkax haddou gabar soo doono in loo guuriyo wa in shafaca an yushafac haddou erge ahaan u yimaado yidhaha madaxayga dad ha lagu daayo in lagu daayo wa in qaala an yusmac marka haddou hadlaya in la dhegaysto nabigu waa aamusay waxaa soo maray nin fuqaraa muslimiin ka mid a ka waran buu yidhi kan kan wuxuu xaqiiqa ku yo yidhi haddou gabar soo doono inaan loo guuri haddou hadlayo warkiisa inaan la dhegaysan haddou yidhaha madaxayga dad ha lagu saamaxa inaan laga yeelin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haadaa khayru min mili lardi midla haada ninkan aad liidaysaa ka khayr badan dhulka wax buuxiya oo ninkii horeo kale ah maxaa yeele kii hore ama munaafiq buu ahaa ama faasiq buuba ahaa waa midaan khayr lahayn marka waxaa la doonayaa dadka daahirkiisa inaan lagu kasoomin yaan daahirku idin khadeecaynin iyo waxaa idiin muuqanaya ee waa inaad qofka diiniyan akhlaaqiyan suluukiyan aada u eegtaa laakiin yaysan ku khadeecaynin muuqaalka iyo dhaldhalaalka iyo qofka basolkiisa hore waxyaalo badan ayaa ka soo baxaya dadka bani aadamkaa dadkuna waxay isku dayaan ceebaalkooda iyo qurunkooda iyo diinla-aantooda inay qarsadaan in badan oo ka mid a marka qofkii anigu wanaagan uga jeeda yaysan arrintu kaa noqonin waxaa kaloo halka yaalla in ay laasim tahay oy lagama maarmaanto oy waajib tahay ninka khaadibka oo inanta doonaya inuu eego inantou doonayo inanta muslimada oo la doonaya ayadana oo ninka islaamka doonayana waa inay ayaduna ninka iska eegto laazim labada qofood inay isku qancaan labada qofood haddaysan isku qancin maya abu hurayra wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam anigoo la jooga nin baa ugu yimid markaasuu u sheegay annahu tasawaja imra'atun min alansaar inuu guursaday gaba reer ansaareed ka mid ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam an nadarta ilayha war ma fiiriday gabadha ma iska soo aragta markaabuu yidhi lah maya rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fandur ilayha orod inanta soo arag fa inna fii acyuni lansaari shay-a reer ansaareed indhahooda shay ba ahaaday yacnii sikar waa indhayaryariina xoogaa marka hadday indha yaraanta inantu kugu anfacdo amaad orod doonto berrita inan shiinahaan guursado indha shiina leh oo aan qurux samayn hadda iska soo eeg buu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidkaa muslim iyo nasaa-i iyo keyrkood baa soo saaray waxuuna nabigu ku cileeyey u fiirso iska soo eeg baa la inanta munaasabadu waxa weeye waajib weeye ninka khaadibka iyo inanta maqduubada ah in ay is arkaan oo ay laba qofood oo war iska hidayihiin calaqal oo lay tuso reerka yacnii inanta laga doonayaana waajib bay ku tahay inay inanka ay inanka inanta tusaan hadduu inanku gabadha doonayo asee ay waysa inanta ninka u diidanayn si ay isugu qancaan labadii qofood waa inay labadii qofood is arkeen taas baa la doonayaa ma ahan in laysku khadeeceeyo diin baan leeya anigu waa fiican anigu keliyaabana ma aha yaan laysku khadeecayna qadiyadda noocaas yaan la odhanay ma wiil islaamaa diidaysa hadalka uu rasuulku ku cileeya arag aragtida lays arkayo undur ilayha bawi fa ina waxra an yu'dama baynakuma orod soo eeg kaas ayaa ku dadaal badan maxabada baynkiina inay daa'imteen ood is iclaataan maxaa yeeley yu-damka waxaa laga wadaa haddaad hadda iska heshaan dabcan waad iswaafaqaysaan waana wada noolaanaysaan buu yidhi sala allahu calayh wasalam riwaayadda siyaadada sheegtana tirmidi iyo nisaa-i baa sanad saxiixa ku qoraya ibnu maaja marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala waxaa la doonayaa dadka inay is-og yihiin oo is arkeen aragtida ha loolaba jeedo inay baaraan iskala soo cunteeyaan billa caleyh waxay dadku u yaqaaniin iyo inay dhahan saaxiibbaan nahay oy geyrasheeyaan oy soo wada tuntaan oo balaayo ku dhacdo ee aragti baa laga hadlay soo arag baa la yidhi ee la soo tumo lama dhihin soo arag baa la yidhi ee kaala cunta la cuno baargey lama dhihin waa in arrintaas iyadaa laga fiirsadaa allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala waa inay aabbayaalka waa aabbada aabba iyo hooye ay saamaxaan aragtida inanta la arkayo gabal baa waxay yidhahdeen suura shamsiya ha loo qaado ha loo masawiro war yaa u masawir kugu yidhi haye yaa masawir kugu yidhi inanta oo wejigeedii bannaan yahay oo jirkeedii yacni ninka kale oo arkayo wejigeeda ayaa la doonaya inuu soo arko amaa jirka intiisa kale ama kin badan baa loo ogolay ninku inuu arko laakiin waxaa la doonaya isagu inuu ku dadaalo saw ku arki lahaa yacni in dharka xataa laga yareeyo culammada qaar baa sheega markii inanta iyo ninku inay sarkaan la doonayo oo inanta aan dhar waaweyn aysan yani ku xirxirayn waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam idaa qadaba axadukum cala almar'a fain istadaca an yandura ilaa maa yadcuu ilaa nikaxa falyafcal axadkiin haddou gabar doonayo haddou karo inuu ka eego wax nikaaxeeda ugu yeera ha sameeya buu yidhi sala allahu calay wasalam berrinta inuu yidhahdo waa laygu khayaana ma aha hadda uu karo inuu ka eego wax nikaaxeeda ugu yeedha ha sameeyo u yihi sala allahu alay wasalam abu daawuud imaamu axmed iyo keyrkood baa sanadkan yaa ku soo saaray bal xadiidka isaga eeg sida uu arrinkiisu yahay idaa qadaba axadukum imra'a falaa junaxa calay an yandura ilayha wa rasuulku yidhi axadkiin hadduu gabarh doonayo inuu eego korkiisa dembi kama aha idaa kaana inamaa yanduru ilayha likhidbati haddii uu yahay mid u eegaya doonidda kali ah wa in kaanad laa taclam haba ahaato mid aan ogayn meelou isugu soo aadayey ayadoo dhan iska bedeli inuu xataa eegay arrinkaa isagaabaa dhacay mana ay oga inuu ninku eegayo iskama aysan jirin albaabbay ka gudbayda mana aysan ogayn meesha inuu nin taagan yahay markaasuu asagu eegay xataa du dushiisa dembi kama ahan buu yihi rasuulku inantou doonayay oo khidbadu ku jirta haddii ayada tahay saasuu leeyahay sala allahu alay wasalam war diinta wuscigeeda iyo wanaaggeeda eega iyo san anagu aan yeelayno imaamu axmed iyo keyrkii baa sanad saxiixa ku soo saaray culammadu waxay isku khilaafeen ha aragtida habkeeda fuqahada waa qaqadareen gabal wejiga iyo gacmay ku qadareen munaasibna maaha sidaa inay ku hadlaan shaarica xakiimka wuxuu u saamaxay ninka inuu haweenta eego qabla alcaqdi weligana laga dooni maayo inuu yidhaahdo inanta ma arki kartid culammada gabal baa yidhi xijaabkii weynaa waa inuu ka fududeeyo adoogu saas ayay culammada qaarkood odhanayaan calaa kullin waxaa lays amray in inantii la arko ayadana ninka ay guursanayso waa inay garasho u leedahay ama haddii looga sheekeeyo qof ay ku kalsoonto uga warramay ku qanacday oy saas ku qanacday laakiin nin hagaagsan inuu yahaan u malaynaynaa ma aha aragti baa meeshaa loo baahan yahay wa rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala laba qofood oon is arkin hadday inta iswaraystaan ay isku kalsoonaadaan oo ay dad ay ku kalsooyin u kala warramaan oo ay dad noocaas ku fiican yihiin waa la hisiin karaa hadday dhahaan waan ku qanacsanay qof walba waxuu la yimaada raalli baan ku noqonayna hadday arrinku sidaa yahay wa ilaa haddaysan ahayn dadkii waa in laystusaa oo alla laga baqa subxaana wa tacaala waxaa kaloo loo baahdaa xagga dibiga inta aan guurku dhicin culamada qaar waxay yidhahdeen waa inuu dhacaa faxsi dibi ah maxaa yeelay rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiix ayuu ku yidhi fara min almajduub ka firaarika min alasad waxaad ka carartaa qofka juulaamka qaba saaad uga cararaysa libaaxa oo kale xadiid bukhaari ku sugan ba odhanaya xadiid kaloo bukhaari ku sugan wuxuu sheegayaa xoolo jiran iyo xoolo caafimaad qaba inaan laysku darin marka adiladaa waxaa laga garanayaa in haddii ay jiraan cudurro qofka ka hayo aad u dhibaya uusan dadka u qarin taas ayaa la doonayaa waayo cudurro waxaa jira qofka haddii laga helo nikaxa la fasaxo sida cudurka baraska juulaamka jinniga daa'imka iyo inanta oo farjigu ka uyan yahay ama ninka oo ciniin oo waxba tari karaynin arrimaha waxaa lagu fasakaa nikaaxa marka in qofkii loo qariya ma ahan marka facsi dibbiya haddii la sameeyo qofka lagu yidhaahdo caafimaadkaaga sidee weeye ka waran ama ha la baaro mushkilo kuma sugna sida adilada laga garanayo waayo rasuulku xadiid axmed iyo ay qoreen ibni maaja oo saxiixa wuxuu ku yihi laa darara walaa diraar in laysdhibo ama dhib laysku amaalmariyaa ma jirto qofka haddii aad qabtid cudur uusan u dul qaadan karin ama uusan asagu kugu qaadanin ha u qarinin rabbi ka baq subxaana wa tacaala nin baa waxaa laga yaabaa inuu qabo cudur galow lagu sheego ama jabto oo kale islaam buu doonayaa waa u qarinayaa xaaraan weeye mana banaana waana daalib mujrim ah looma baahna haye inan baa waxay qabtaa suuxdimo oo kale nin baa doonaya waa loo qarinayaa xaaraam weeye cudurradaa la qabo waa in laysku sheegaa ama ha laysku ogolaado ama ha laysku diido taasaa la doonayaa islaamku ma ogola waxyaalahan mudaahanada oo laysu hosgelinaya dadka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala midda kale rasuulka xadiis saxiixa waatuu ku yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhihi maa yuxibu linafsi axadkiin iimaan kaamila lagama helin ilaa walaalka islaama u jeclaanayo waxuu naftiisa u jeclayo khayr ah adiguba ma jeclin in balaayo laguu qariyo qofkaan balaayaha u qarinin adiguba in laguu qariyo aadan rabi lahayn oo rabbi ka baq subxaana wa tacaala marka arrimahaas in laga fekera ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo mamnuuca inan haddii uu nin doono in lagula tartamo munaafasatu fi lkhidba waa mamnuuc allah wuxuu qur-aanka ku yidhi walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin war ha xadgudbinina dadka xadgudba alla ma jecla inan muslimada haddaad ogaato walaalka islaama inuu doonay oo dariiq sharciya ku doona inaad ku feeri doontaa kuma banaana faasiq mujrima hadduu yahay waad ku reed ordi kartaa saasaa lagaa doonayaa laakiin waa nin muslim ah gabar muslimada ayuu doono kuma banaa inaad ku feer orado sharciyan markuu ku doonayo midda kale allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisman mubiina war ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka kuwa dhibaya wax ay kasbadeen ayadoon la arkin waxay xambaarsadeen been abuurasho iyo dembi cad oo balaaya ku dhacday ayay xambaarsadeen yaan laysdhibin qofku qof uu doonayo yaan lagu dirin allahuma haddii mushaawaro lagu weydiiyo waa inaad caddaysaa yaana lagu tartamay khidbada rasuulku wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi oo saxiixayn ku qorayaan laa yakdubu rajulu calaa khidbati akhiih xataa yankix yaan ninkiin doonin walaalkii gabadh ou doona ilaa uu ka guursanayo hadduu guursaday hadda inaad doontaa kuuma banaana way macnaha aw yatrug ama uu ka tegayo marka uu ka tago waa dooni kartaa oo ay diiday ayadii ama isagii nacay laakiin si kale waa maya rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala oo xaqa si dhaba ha loo ilaaliyo oo yaan tartan lagu samaynin mawduuca haddaad ogtaha weeyaan haddaad ogtaha weeyaan xubbu daa'ima iyo guur naajixa ayaa jira jacayl daa'ima oo ay isjeclihiin labada qofood maxabba daa'ima iyo guurka najaxay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka ku yidhi wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika huma almuflixuun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay dadkii muslimiinta inay naftooda ka doonayeen dhibbaha ku sugnaadeen qofka naftiisa bakiilnimadiisa laga dhowrana waa dadka liibaanay oo wanaagga gaadhay marka xubbiga daa'imka xubbiga islaamiga weeyaan marka macmuul waa maxay muslimiintu waa isu dooni jireen ninka iyo gabadha muslimaanta muslimiinta oo wanaagga ku wada noolba qofba qofka kaloo wax u dooraa waxuu asagu xaq u lahay oo u sii deeyaa xubbi daa'imaa ka dhaxeeyo waana muslimiin guur xalaamna waa ka dhaxeeya nafteeda qof qofka kale uga bakilaya wanaaggana kuma jiro xubbiga daa'imka iyo guurka naajixa waa kaa rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsihi min alkhayr siyaadada min alkhayri ah waxaa soo saaray yani nasaa-i iyo ninka la yidhaha tirmidi iyo rijaasha waxaana la culammadu say u badayin imaamu axmed bay u nisbeeyeen ahadkiin ma rumayn iimaan kaamila ilaa uu qofka walaalkiisa wanaagga u jeclaanayo waxuu naftiisa u jeclayo wanaagga marka labada qofoodoo wada nool khayrka waa inay isu jeclaadaan sawaadka naajixa ah oo wanaagga ah waa inaad ogaataa in uu ku xidhan yahay labada qofood inay diin isku raaceen qof walbaana qofka kale oo xayaatadiisoo kale ka cabirayo taasaa la doonayaa waa inaadan wax murjiye ku xambaarin waa inaad ka ilaalisa dhibaatada waa inaad ogaato qofkan walaalka ah oo guurka kula wadaagay wax adugu aada xaq ugu leedahay haddaad ka saamaxdo ood u dulqaadatid dhibaatadiisa oo aad rabbigaa ka baqatid oo aad ku sabartid wixii xaggiisa kaaga yimaada wanaaggana aada la jeclaatid ilaahay adduun iyo aakhira inuu ku darajaynayo xayaatadiina sawjiyadu say u daa'im noqoto waa inaad ku dadaashaan inaad wanaag isku eegtaan qaladaad hadduu jirana aada isu dulqaadataan ood isi saamaxdaan ood wax wanaagsan isugu dulqaadataan taas ayaa la doonayaa arrinkaa haddousan dhicin wanaag lama gaarayo waa inay ninka iyo haweentu shucuursan yihiin xayaatada ay wadaagaan inay tahay xayaato aada u hagaagsan oo alla subxaanahu wa tacaala riddihiisa iyo raxmaddiisa lagu gaarayo qof walbaana qofka kale inuu waajibkiisa u guto wixii ka dhimanaadana laysu saamaxo layskula eego xubbi iyo wanaag iyo walaalnimo iyo khayraad ayaa la doonayaa arrinkaasu waa lagama maarmaan rabbi ha laga boqo oo xaqa sidaa ha loo ilaaliyo oo diinta dad sidaa ugu socda ha la noqdo waxaa kaloo laga wada hadlaa sawaajka dhex mara yacni dadka yaryar iyo dadka waaweyn allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf waxaa dumarka u sugan waxa ayuga dushooda lagu leeyahay oo wanaaga wax la mid ah sida ayugu inay wax u wanaajiyaan oy wax u addeecaan laga doonayo ayaa laga doonayaa dadka muslimiinta ah nimanka ahna inay dumarka u wanaajiyaan marka arrinkaasi wuxuu keenayaa inanta si kastaba in loo qanciyo sawaadkuna waa inuu noqday sawaad miisaali ah oo ninka iyo haweentu ayagu ay isdoortaan hadday kala da'weyn yihiin haddii kale oysan isku qanacsanayn aan laysku darin taasaa la doonayaa oo marka labada qofood shaksiyadooda farqi u dhaxeeyo aad u kabiir ah ayaguna aysan sidaa isku dooranin jawaanib badan dhibaato ayaa ka imaanaysa ee rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala waayo nolosha dhibaato badan ayaa ka soo gaaraysa laa darara walaa diraar sharciguna ma ogola darar iyo diraar allah ha laga bogo haddii inantaada uu kaa soo doono nin da'weyn oo aad tidhaa aan ku sii imaanahay oo ay tidhaa aabbe waan rabaa ee isiiy anaa ninka weyn doonaya oo raalli ku ah falilaahi xamdu sii waa ilaahay mahadiis laakiin hadday tidhaahdo aniga ninka kan ma doonayo ama wuu iga weyn yahay ama lama noolaan karo inaad ku xudxudidid oo aad ka badbadisid oo ay marka dambe huriwaay kaaga yeesho khayr ma laha waxaana dhacday qiso cajiib ah nin ayaa booqday oday ah oo aad u gaboobay reer ay saaxiibba ahaayeen marka ninku waxau ahay baa la yidhi dadka lixdamaadka gudbay markau booqday waxau ku arkay reerkii inan aad u qurux badan inantii markau ku arkay wou dalbaday ninka inanta dhalay iyo odaguna saaxiib weeye inantii in lagu da lagu daro ayay ka wada hadleen odagii iyo inantii iyo habartii gabadh inanta dhalay inantiisay habartu ula murmaysay oo ula murmaysay markii dambe mawduucii ogolaatay inantii ninkii waa lagu daray waa nin urucskanaya waa nin sitimaad gaaray guri ayuu geystay guriga jalbeebkiisa ayagoo jooga maalintii dambe bay wiilal dhallinyaraa oo labaatan jira agteeda ku tartameen markaas ayay oyday maxaad la ooyeysa ayay ku yidhi yacni shallaygayge shabaab ii sugnaadeena sidaa u tartamaya ayay tidhi sidaa markay tidhi ayuu yidhi halaag baa kuu sugnaaday dalqadahaada ayaa qabtaa ee oran reerkaagii qabo waayo inaysan noola wadaagayn baa meesha ka muuqatay marka inantaadii hadday mawduuca kaaga hor timaado qasab ha uga dhigin inaad ninka da'da weyn ku dartid hadday iyadu doonaysa fadaaka falila alxamdu oo yaan guurka lagu cayaarin oo dadka waxaa la doonayaa inay munaasib isu yihiin laysku darayo waa in guurka laga fiirsado waa la galaa ma ahan macnuhu labada qofood waa inay ayagu isku qanceen oo isyeeleen markii qofba qofka kale u sheekeeyey oo ay war kala heleen oo ay isdhegaysteen ayaa qofku yidhi nacam anaa doonaya bis khalaas ha u diidinna inantu nin ay doonaysa yaan loo diidin markii uu ninku nin khayr la yahay marka la guursanayo waxaa la shardiyaa guurka weli oo inanta in aabbaheed bixiyo ama qof ka mas-uula ayaa la doonayaa allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu ku sheegay wankixu layaama minkum asaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih wallahu waasicun caliim dadka mas-uuliyiinta ayaa lala hadlayaa rasuulkuna xadiid saxiixa waatuu ku yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadlin xadiid kale waatuu ku yidhi ayuma mra'ati nakaxa bigayri idni waliyaha fa nikaaxuhaa baadil saddex jeer buu ku celiyey adilo saxiixa oo fara badan ayaa ku soo aroortay mawduucaasna in badan ayaan keligii ka hadalnay oo hadda inaan ka waranno diyaar uma nihin laakiin waxaan tilmaamaynaa inaan guur suuragal ahayn haddii aan weligii inanta uusan inanta bixin rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala islaamku ra'yiga uu ka qabo xubbiga iyo waxyaalaha lagu magacaabo ninka iyo haweentu inay isjeclaalaan xubbiga islaamku wou ogol yahay wouna jiraa haddousan ahayn xubbu shahwa shahwada caarimada oo beenbeenta ah ee uu yahay mid dariiq wanaagsan ku yimid cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi rajul baa rasuulka wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi fii xijri yatiima qad khadabahaa rajulun muusir wa rajulun mucdin rasuulkii allow gurgayga waxaa jooga gabarh agoon ah oo anigu aan soo koriyoon mas-uul ka ahay waxaa soo doonay laba nin nin aan waxba isku furan iyo nin asagu xoola leh annagu waxaan jecelnahay ninka muusirka oo xoolaha leh wahiya tuxibu almucdin ayaduna waxay rabtaa ninka aan waxba haysanin bal ka warran buu yidhi ayadii waxay doonaysaa ninka aan waxba xoolaa lahayn annaguna ninka dhaqaalaha lahaan la doonaynaa laba nin oo noocaas ayaana inantii u timid marka maxaan samaynaa rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayh wasalam lam yura lilmutaxaabayna midlu nikaax wuu yidhi sala allahu calayh wasalam kuwa isjecel wax nikaaxa ulamiduhu ma jiraan macnaha xubbiga dadka uu ka dhaxeeyo ayagu markaa xubbi ka dhaxeeyo ayaa nikaaxoodu wanaagsan yahay nikaaxana sidiisa dhan waxau ku fiican yahay labada qofood inay isku qanacsan tahay xubbigan laga hadlayaa xubbu shahwal caarima iyo ragba beena ma ahan iyo xubbiga beenbeenta oo suulaya oo isagu khiyaaliga ah waxa weeyaan xubbi hagaagsan oo dadku ay wanaag ayagu isku doonayaan marka wuxuu yidhi xubbiga asaga ah labada qofood oo uu ka dhaxeeyo in laysi siiyey ayaa wanaagsan inantu macnaha nin aysan ka helin oysan ayadu rabin ha ku darinina weeye haddouba ninku diin iyo akhlaaq leeyahay xadiidka ibnu maaja xaakim bayhaqi dabaraani baa soo saaray culammadu waxay leeyihiin duruq bau leeyahay majmuuceeda oo xasan ku noqonayo xadiidku run ahaan dumarkii saalixaadka ahaa iyo dadkii fiicnaay waxay ku kasroomeen in badan oo ka mid a inay haleeleen dad aan khayr lahayn ayagoo qurux iyo waxyaalo aan loo baahnayn ku jeclaada dadka in layska ilaaliyaa la doonayaa aad iyo aadna ha looga fiirsado labada qofood oo laysi siinayo ha isku qanceen hadday laba qofood oo kala da'weyn yihiin oy isku qancaan waa laysi siinayaa hadday laba qofood oo yihiin oo aan ninku xoola lahayn oo gabadhu ku ganacdo waa la siinayaa diin iyo akhlaaqba hadday meesha jirto taas ayaa la doonayaa haddii aan taasu jirin khatar weeyaan marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala midda kale xubbigu waa sacab waa shay culus oo dhib badan xubbigu waa shay sacab ah wuxuuna ku yimaadaa fiiro israacraacsan iyo waxyaalo aan loo baahnayn oo islaamku diiday ayaa asalka u sababa horta xubbiga xadgudubka ah amaa ragbada iyo doonidda laba qofoodan ragbe iyo wanaag isu haynuma isguursan karaan laakiin xubbiga la yidhaahdo wadnaha idilaaco laba miirbeelo waxyaalo aan sharcigu owsan ogolaan buu ku yimaadaa hadduu yimaado qofkii in laga xaliyaa la doonaya laakiin xubbi ayaa jira ku yimaada si sharci ah labada qofood markay isguursata ka gadaal kii yimaada mushkula kuma sugna laakiin midka sara joogga la ysaga dhacayo oo in labada qofood oon isguursan ku yimaada culammada waxay leeyihiin waxuu ku bilowda waxaan diinta ogoleen qofka qofka ka fakeray in badan laakiin qofku inuu qofka ka fakero ee uu ragbo iyo wanaag iyo nolosha allow yahay qofkaan la wadaago u isleeyahay mushkula kuma sugna laakiin inaad ku waalataa la diidayaa ee ou ku gaarsiiyo walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lanaa bih aayaddaas alla laga barya inuusan nagu xambaarin waxaana daaqa u lahayn jacaylka gabalna waa waxaan daaqa loo lahayn waa wax dhib badan insaanku daciif weeye mashaakil weeye waa kuwii haweenkii markay arkeen nebi yuusuf gacmaha iska googooyey rasuulka sala allahu calayh wasalam markii lagu yidhi dadka yaad ugu jeceshay caaishaan ugu jecela u yidhi raggaan kaala hadlaynaa baa la yidhi aabbaheedaan ugu jecela u yidhi bukhaariya muslim baa qoray haweenka nabiga ayaa faatima u diray yani u diray faatima faatima bintu nebi sala allahu alay wasalam rasuulka ayay u direen sala allahu calayh wasalam oo yidhahdeen rasuulka nagala hadal caaisha naga jecelyahay markay caaisha u tagtay rasuulka waxay ku tihi yaa rasuula allah ina aswaajaka yasala yas'alnaka alcadla fii ibnati abi quxaafa haweenkooda waxay ku su-aalanayaan gabadha oo abi qaxaafa dhalay inaan cadaalo ula samaynin maxaa yeele waad ka jeceshahay wayna kaa sheegteen caaishana way iska aamusan tahay rasuulku waxau yihi alasta tuxubbiina maa axib sow ma tihin mid jeclaanaysa waxaan anigu jecelahay waxay ku tihi bala iskaba dhaaf inaanan jeclaana waan jeclaan rasuulku waxau ku yidhi faaxibbii haadihi tan caaishaa anaa jecele adigu jeclaaw saas ayuu yidhi sala allahu alay wasalam oo in la kala xataa ninku dumarkiisi kala jeclaanaya daliilu tahay waayo muxabada qalbiga lama hanan karo xadiidka muslim iyo nasaa-i baa soo saaray ninka muqiis la yidhaaha waxaa la wariyey sawjadiisa bariiro ahayd markau faaruqay ilaa iyada waa la xuleeyey asna addoon buu ahaayey ayadoo ka ajnabiye ah inuu daba ooyi jiray wa dumuucuhu tasiilu calaa khadday ilintiisuna ay labada dhafoor ku duraarsanaysay rasuulku wuxuu ku yidhi cabbaas war cabbaasow alaa tacjibu min xubbi muqiis bariira sow lama yaabti sida ninka la yidhaahdo muqiis ou bariiro u jecel yahay iyo bugdi bariira muqiis siday ay bariira muqiis u necab tahay rasuulka sala allahu calayh wasalam bariirow la hadla na bariiray ku laabo ma igu waajibaa inaan ku laabtay ku tiri mayabow rasuulku yidhi waan shafeecayaa ergaan ahay laa xaajata lii fiihi bay tiri inaan ku laabto dan kamaliy mana doonayo mana aan rabo markaasuu daba socdaa oo ilinu ka da'aysaa oo dhafooradiisii qoyeen marka xubbigu waa shay daran oo dhib badan oo mashaakil ah oo alle laga magan galo marxaladaas inuu qofka gaarsiiyo xadiidka macnaha tusiye bukhaari baa qoray wax cajiiba weeye marka allaha laga bogo subxaanah wa tacaala oo xagga ha la ilaaliyo bal yaan xadgudub la samaynin oo bal ha laga fiirsado xubbiga waxyaalaha uu la imaanayo oo xadgudubka ah dadka ayagoo xubbigu ku dhacay in loo naxariisto oo loo shafeecaa la doonayaa oo laysugu kaalmeeyo biriga iyo samanfalka laakiin dembi iyo cololaysan aan laysugu kaalmayn waayo rasuulka waxau yidhi bariire ku yidhi ku laaba ninka ka dhibaatadu haysato rasuulku waa kala hadlay waana ay diiday marka aad iyo aad baad u arkaysaa in la doonayo dadka xubbiga hayo in loo shafeeco xubbigooda hadduu yahay mid ku socda khayr waayo cishqigu caqliga ninka iyo darteed muslimiintu ha is-ilaaliyeen maxabada ka dhaxaysa ha noqoto kuwa isqaba maxaba wanaagsan oo ilaahay darkiisu jecel yihiin labada qofoodna ilaahay diintiisa inay isku jeclaadaan waa la ogolyahay islaamka ah laakiin waxaan jacaylka la leeyahay oo xagga shahwada la xidhiira dhibaato badan ayay keenaan xuduuddii loogu talagalay markay dhaafaan qofka arrintaasu ku timaadana waxaa la doonayaa bal in wax loo qabto khilaafadii abubakrin sidiiq ayay soo mareen abubakar iyo dad kale inan wax raashin tumaysa oo hadallo jacayl ah ku dhawaaqaysa inantii markii arrinteeda la waraysana inay nin jeceshay ayaa la sheegay ninkiina markaas ayaa loola hadlay xubbigu waa wax aada u dhib badan cawaamil badan baana dadka ku xambaarta oo ku sii badisa cusmaan binu cafaan sidaas oo kale inan ayaduna nin jeclaatay arrinkeeda ayuu wax ka qabtay dad fara badan oo muslimiinta ka mid ah waxay u ergeeyeen waxna la qabteen dad ishqi iyo jacayl wax la yidhaah laga helay oo aada iyo aada mawduucaas oo indha u indhaya dhegatiray markii qofka qofka uu raqbo u leeyahay ee uu doonayo waa inuu dalab hagaagsan ku dalbado waana inuusan aada iyo aada isugu sii mashquulin waayo qofka kanu waa bani aadam in uu wax aqbali doono iyo wax ka imaan doonana war lagama hayo marka bal allaha laga bogo oo mawduucaas si deggan ha looga baaraan dego labada isqabtana maxabo iyo jacayl iyo raxmad iyo wanaag ha ku wada noolaadeen col iyo nabad ma ahana ha ka tanasuleen waa in guurka la fududeeyaa maxaa yeelay guurka fududayntiisa ayay barakadu ku jirtaa waxaana waajib ah inanta marka nin la siinayo in ayada laga idan dalbo waa mawduuc aan horay u daraasaynay inanta in laska laysaga daro nin aysan ayadu doonayn ma bannaana waa in laga idan dalbo oo la yidhaaha ninka ma lagu siiyaa hadday ku qanacda ayaa la siinayaa khansa bintu jadaam waxay tidhi aabbaheed inuu ku qasbay ayay sheegtay nin uu ku daray ayadoon oggolayn rasuulka ayay u tagtay sala allahu calayh wasalam faradda nikaaxaha rasuulku nikaaxeedii waa radiyey waa in la joojiyaa buu yidhi xadiidkaasna jamaacada ayaa soo saartay umahaadka qortay ilaa muslim maahane inan kale ayaa rasuulka u timid waxay tidhi aabbahay ina adeerka wiil ou adeer u yahay ayuu igu daray oo aan fiicnayn mana aan doonayo rasuulku wuxuu yidhi ikhtiyaar baad leedahay markaas waxay tidhi aabbahay warkiisa waa fulin laakiin waxaan doonayay dumarka inaan ogeysiiyo an laysa lilaabaa'i min alamri shay inaysan aabbayaalku qasab aysan gabdhaha arrinkooda ku lahayn waa xadiid saxiixa marka waxaa la doonayaa inantu nin aysan ayadu ku qancin inaadan ku darin islaamku wuxuu inanta siiyey xurriyadda xagga ay u leedahay inay nimanka kala doorato oo ninkay doorato diinla la siiyo ninkaysan ayadu dooranna laga deeyo oy tidhaa anigu ma doonayo laakiin waxaa la doonayaa inantu ninkay dooranaysa inay diin ku doorato inan baa waxay dooratay nin ninkuna nin aan wanaagsanayn ayuu ahaa aabbaheed waa kala teliyey ilaa wa ilaaba igu darbo ay ku tiri waa ku daray aabbaheed ninku waxa way nimaan akhlaaq lahayn aabbihii maalintii dambe u booqday isagoo ninkii inantii dilay oo dhibaato badan iyo borobaleen badan ku haya aabbow maanta waxaan kuu sheega karaa ma jiraan bay tidhi waayo waan kaa tala diiday waxaa la doonayaa in aan qofka la inantu isaga yeelin ninku waa oo nin inuu ninku nin islaama noqdaa la doonayaa midda kale waxaa mamnuuca waalidka haddii gabar laga soo doono nin diin iyo akhlaaq leh oo ka soo doona inay meermeeriyaan oy diidaan waa arrin mamnuuca oon la oggolayn sida adiladu caddaynayso oon mawduuca hore u daraasaynay arrinta kale waxa weeye ninka muslimkaa waxaa u bannaan inuu inantiisa nimanka muslimiinta oo hagaagsan ou yidhaahdo aan idinku daro hadday ayadu ku qanacda markaasna ou ku daro sida aayadaha qur-aan caddaynayaan oo muuse ou shacayr gabdhihiisii ugu soo bandhigay ilaa shacayr baa yidhi inan baan kugu darayaa cumar binu khadaab inantiisa xabso ah markii ninkeedii ka dhintay waatow abaabakar iyo cusmaan ninba uu mar yidhi aan idinku daro markii dambe rasuulkaa guursaday sida bukhaari iyo ku sugan nasaa-i oo xadiid saxiixa oo dheer ah u caddaynayo marka arrin bannaan oo la ogol yahay weeye dariiqaas in la maro ayaana la doonayaa laakiin la dooni maayo in arrinta lagu cayaaro munaasabo ayaa jirta mawduuca asaga ah cabdullaahi ibnu abi wadaaca wuxuu yidhi waxaan la fadhiisan jiray saciid ibnulmusayab maalmo ayuu i waayey maalintii dambe ayaa la kulmoo wuxuu igu yidhi xaggeed aadde waxaan idhi buu yidhi haweentaydii ayaa dhimatay marka arrinteedaan mashquul ku ahaa maxaad noogu soo sheegi weydow yidhi aan kaala soo qaybgalna ah oo arrinkaaga aan eegna ah markii aan doonay inaan istaaga bou yidhi cabdullaahi oo aan kala tegi rabno ayuu igu yidhi gabar ma guursatay waxaan idhi bou yidhi allaha kuu naxariise yaa ii guurinaya laba dirham ama saddex dirham waxaan ahayn xoolo oo xoolo waxaan ahayn ma haystee saciid wuxuu yidhi anaa kuu guurinaya saciidna hadde inan isagu ow dhalay ou isku hubo oo tidhi aabba ninkaad ii galato waad igu deli kartaa ayaa u joogtay wuxuu yidhi waa yahay waan samaynayaa saciid ninka la yidhaha xamdigiiba u akhriyay nebiga u ku salliyey sala allahu calayh wasalam yacni wixii loo baahnaa isla booskiiba u kula sawjeeyey markaasi inta loo yeehay labadii dirham ama saddexdii dirham baa mahar looga dhigay cabdullaahi wuxuu yidhi waan iska tegey farax aawadii anoo aad u faraxsan gurigaygii ayaan tegey anoo faraxsan waan fakeray waxaan idhi buu yidhi talow maxaad samaysaa maantii dambe ayaan gurigayga anoo sooman tegey wuxuu yidhi waan casheeyey cashadaydii ayaan ku afuray waxaan ku afurou yidhi muufe iyo saliid albaabka ayaa la ii soo garaacay anoo is odhanaya seed wax yeeshaa markaasaa idhi buu yidhi waa qofma wuxuu yidhi waa saciid saciidku qofka uu yahaan ku fakera buu yidhi saciid kale inuusan jirin ilaa saciid binu musayab mooye ayaa igu soo dhacday waxau yidhi markaa waxaan isiri buu yidhi waa see xaaladdu gurgaygana muddo badan ma uusan imaanin waxaan u maleeya buu yidhi ra'yigiisii inuu isbeddelay oo uu dhihi doono inantayda ii sii day iyo kida iyo waxyaalo kale markaas ayuu inta yacni ii yimid ayaan idhi buu yidhi anaa ku imaan lahaaye maxaad iigu soo cidiri weyday waxuu igu yidhi buu yidhi adaa u xaqle in laguu yimaado rajul baa tahay doob ah oon gabar u guuriyey waxaan kaaday keligaa inaad gurgaaga ku baridid tan waa haweentaadii oo gadeelka iga taagan ee hoo inantii waa tane albaabka ayuu ii soo geeyey qolkaygii inantii oo keligeed ah isaguna waa iska laabta buu yidhi wuxuu yidhi ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu wadaaca hiya min ajmali innisaa dumarka kuwa ugu qurxoon ayay ka mid noqotay xagga dabeecadda iyo wanaagga wa axfad innaasi likitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay kuwa ugu xifdin badan bay ka mid ahayd wa aclamum lisunati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam sunnada nabigana ugu ogoog oo haddana ugu garoog dadka bixaqi zawj waxay ahaata buu yidhi saciid ibnu lmusayab inantiisa inan saciid waa u laa'iq markaa ka horna waxaa ka soo doonay cabdilmelik ibnu marwaan wiil ow asagudana waa la yidhi ama asaga waa uu diiday saciid inuu ku daro ninkaa faqiirkaa oon xoolaha haysanin oo sawjadii ka dhimatana waa uu ku daray maxaa yeele waa nin iimaan iyo diin leh oo ilaahay ka cabsanaya waxaana meesha la shardinayay akhlaaq iyo diin islaami inuu qofku leeyahay noocaas baa loo baahan yahay bal sahlanaanta iyo basaadada iyo curuuska iyo nikaaxa habkay u dhaceen u fiiriso waa inan ow saciid dhalay waa inantay inanta la mid ah ninka loo guurinaya waa cabdullahi ibni wadaaca waa ninkay ninka la mid ah maantana boroboleemka iyo mashaakilka lasoo maraya waad aragteen rabbi ha laga cabsado xaga ha la ilaaliyo waxaa kaloo laysk laysu diiday in maharka la qaaliyeeyo oo qaaliga qaaliga laga badiyo diimada laysu diiday nahyi qaadica oo la yidhi waa xaaraan ma jiro laakiin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna min yumni ilmar'ati taysuuru khidbatiha wa taysuuru sadaaqiha wa taysiiru raximaha inanta waxaa ka mida barakadeeda doonideedu inay sahlan tahay maharkeedu inuu sahlan yahay dadka ayadaa riximkeeda inay sahlan yihiin oo xariirkeeda iyo wanaaggeedu fiican yahay aad iyo aad baa loogu baahayay inanta in doonideeda dadka loo sahloon lagu dhibin oo aad marka lagaa doono aadan qofka waxaan diin iyo akhlaaqayn ku xirin maharkeeda in la fududeeyana waa loo baahan yahay waa xadiid axmed iyo nasaa sanad wanaagsan ku qorayaan inantii nabiga u timid oo tidhi naftayda waan ku ibeeyey ninkau ku dara nabiguna waxau kula daray wax yar rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarkoo guursaday waxaa mahar u ahaan jiray iyo gabdhihiisa laba iyo toban uqayadood iyo nashi nashigu waa nisfu owqiya waa shan boqol oo dirham cali ninka la yidhaha markuu nabigu faadimo ku sawjeeyey waxau yidhi aawa dircigaagii khudamiga ahaa kaasaa mahar looga dhigay iyo wax la mid ah marka maharka in la sahlaa loo baahan yahay oo aan la qaaliyey axaadiis odhanaysa iyo aayado waa xaaraan ma jirto laakiin waxaa adilada laga garanaya in laga habooyay in la badyana aan loo baahnayn oo musalay maharkeeda waxay ka dhigtay islaamnimada abidalxe cumar binu khadaab ma arkayaan la qaaliyeyn buu yidhi haddou karaamo iyo taqwo ahaan lahay nabigaa balin lahaa dumarka gabadh ka mida ayaa ku qabsatay sidaas ayaa la sheegay qisadaas ayada ah in badan markaan baarnay waxaan ogaanay inay muslimiintu y- leeyihiin ducfi baa ku sugan oo sanadkeeda ayaa inqidaac iyo wax ku jiraan marka masalada ayada ah suuragal weeye inay sugan tahay inkastoo ay culammada gaba ducfi ku tuhmayaan laakiin haddana macnaheeda loolama jeedo maharka in la qaaliyeeya waa iska laazim ma aha maharka in la qaaliyeeya way bannaan tahay laakiin waa laga wanaagsan yahay waayo barakada iyo khayrka inantu waxau ku jiraa mahar fudud bau leeyahay rasuulku sala allahu calayh wasalam rasuulka sala allahu calayh wasalam faadimo isagaa u diyaariyey barkin iyo yacnii go ay hugdaan ayada iyo cali isagaa u diyaariyey jaabir wuxuu yidhi curuuska faadimaan ka qayb galnay curuuskan ugu wanaagsan bau ahaa firaaskooduna wuxuu ahay yacnii baalka lagu sameeyey joodariga qumbaha lagu sameeyey timir iyo zabiib baana lagu cunay oo kali ah bal u fiirso waxaa loo goglay oo lagu fadhiisanaya waxay ahaayeen maqaar la madgeeyey ayaa lagu fadhiistay bal basaadada iyo sahlanaanta u fiirso taariikhda ay soo mareen gabdhihii khayr ka badnaa guurkoodii rasuulkii alle inantiisii iyo cali oo isguursanaya dadkii khayrka lahay guurkoodu saasou ahaa boqorradii iyo dadkii sadaadiinta ay guurkoodana iyo gabdhahooda marka la guursanayana dahab iyo xariir baa la gogli jiray tafaakur iyo dulli iyo qurun ayaa lala imaan jiray malyuun dirham ayaa lagu bixin jiray iyo wax aan sharcigu oggolayn marka rabbigiin ka cabsada oo guurka basaadadiisa hagaajiya guurku waa mid mashruucah waa mid naloo oggolaaday oo nala ka dalbay in lala yimaado waa mid in loo tartamo u baahan laakiin ha laga deeya qaaliyeynta markaan ka sheekaynayna aadaabu zifaaf ayaan ka warrannay dadka muslimiinta ha raadsadeen sharaa'idka zifaafka ka hadlaya oo kale oo ha ka raadsadeen carabta meelo ka mida afrika iyo yurub intaba marka rabbi ha laga bogo oo sharcigu sidou yahay guurka ha laga dhigo ragga iyo dumarka maanta jira ee shabaabka ah waxyaalahay isku guursala yihiin waxaa ka mida miisaaniyadda culayska loo yeelay maharka in la oofiyo oo inanta la siiyo in lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay inanta marka la guursanayo in la yidhaah alaabta gurga qaarkeed bixi qasab bay kugu tahay looma baahna in dahab iyo fido meesha la keenana looma baahna shuruudda ayada ay ninka u la galana in loo oofiyaa la doonayaa oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam axaqu shuruudi an tuwafuu bih ma istaxlaltum bihi min alfuruud shuruudda waxaa ugu xaqnimo badan inaad oofidaan waxaad fardiyaalka haweenta ku xallilateen bukhaariya muslim baa qoraya shardigaad inanta la gashay ka soo bax nin walbow rabbi ha laga boqo nin alla ninkii gabadh guursada oo mahar ku guursada ama ha badnaado ama ha yaraado naftiisana aysan ku jirin inuu maharkii u gudo waa khadaaceeyey hadduu sidaa ku dhinto isagoon u gudinna laqiya allaha yowma alqiyaamati wahuwa zaani xadiid baa ku soo aroora sidaa sanadkiisu habboon yahay alla ayuu maalinta qiyaamada la kulmaya isagoo zaani ah maharka inuu gudo ma rabo sida ragga yidhaah oo kale shiid igula xir ha iga xugaysee kollay iga qaadi maydee marka rabbi ka cabsada oo guurka yaan lagu cayaarin oo maharka dumarka ha loo gudo maharkana yaan qaasha gabdhuhu ka badinin oo dumarka u maharka ka qaalinimadiisa iyo lacagta kumanaanka ah ood sheeganaysaan ku janno geli maydaan darajana idin kordhin maydeen rabbi ka cabsado iska deey oo diinta ilaaliya oo xagga kaliya ku socda oo dad xaaraanta qaataha noqonina oo diinta islaamka ku cayaara diinta islaamku say tahay u shaqeeya aada liibaanteena maharkaa faraha badanna faraha ka qaada khid baa la doonayaa iyo duco marka caqadka la samaynayo hortiisa xamdi iyo ammaan allah lagu bilaabin iyo in rasuulka lagu saliyo sala allahu calayh wasalam khudbo waxaa ugu fadli badan in la akriyo khudbada aan ku soo bilownay muxaadarada markaan bilaabaynay oo khudbatulxaaja la yidhaah khudbo walba oo aan tashahud ku jirinna gacan engegan ayay la mid tahay marka khudbatulxaaja in lala yimaado ayaa loo baahan yahay rabbi ha laga bogo khudbadana ha lala yimaado xaqana ha la ilaaliyo guurkana si hagaagsan ha loo rido maharka ha la cadido maharkana yaan la qaaliyaynin inanta iyo inanka isguursanaya guurka intausan dhicin ka hor in dardaaranna la sameeyo bal dardaaranka aabba iyo hooyo ay inanta u dardaarmeen dhegayso waxaa la sunneeyaa in inanta loo dardaarmo inankana sidaas oo kale in loo dardaarmaa la doonin asxaabu rasuulillaah waxay ahaan jireen markay gabarh cur ay aroosinayaan waxay amri jireen ninkeeda inay u khidmayso xaqiisa inay ilaaliso inay addeecdo inay ninka wanaajido aabba oo u dardaarmaya inantiisa marka la guurinayo dhegayso cabdullaahi ibnu jacfar ibnu abi daalib ayaa inantiisa u dardaarmo wuxuu ku yidhi iyaaki waalgiira fa innahaa miftaaxu dalaaq adiga iyo naf iyo shaydaan iyo waxaan idiin kala digayaa masayr badan aad ninka ku hinaasootood ku qayliso maxaa yeelay waa miftaaxa furaha kiiradu ee iska ilaali inantayda ayuu ku yidhi waxau kaloo ku yidhi iyaaki wa kasrat alcasab fa innahu yuurisu lbaqdaa waxaan kaaga digayaa nafya shaydaan iyo inaad ninka mar kasta la dagaalanto ood canaanato ood dhibto cadho ayay dhaxal siinaysaa iyo inuu mar walba kuu cadhaysan yahay waxau ku yidhi calayka bilkuxli indhakuusha laazim fa innahu asyanu ziina ziina ayadaa ugu wanaag badane indhakuusha laazim ayadaa ziine ugu wanaagsan ee indhakuulo wa adyabu diibi almaa diib waxa ugu wanaagsanna waa biyee mayro oo weligaa waa inaad isnadiifidaa isqurxidaa aabba inantiisii la dardaarmaya sidaa ayuu ku yidhi ninka camar ibnu kinda la yidhaah ayaa wuxuu doonay umu iyaas binta cawf inanta la yidhaah markii loo gurir keeni rabay ayaa hooyadheed la hadashay waxay ku tihi inantayday jawigii aad ku jiri jirtay waad faaruqday waxaad gashay daas iyo meel aadan garanayn inanna hadday nin ka deeqtoonaato hadday nin iska day karto aabbaheed iyo hooyadeed bay la noolaan lahayd xaajo ay u qabtay aawadeed ayay inantu ninka ula nooshahay haweenka waxaa loo khalqay waa nimanka nimankana waxaa loo khalqay waa haweenka waa laba qolo isdoonaysoon kala maarmin inantaydaay jawi ayaad gashay waxaadna la kulmi doontaa qariib iyo saaxiib aadan horay u garanayn agtiisa addoon ku noqo addoon u ahaaw addoon ayuu kuu noqonayaahe agtiisa waxaad ku ahaataa dhow xir ku hadheeya oo ku dhowra oo ku ilaaliya ayuu kuu noqonayaahe waxuu ku tidhi inantayday toban arrimood ilaali waa hooyo inanteed la dardaarmaysa kayd bay kuu noqonaysaa gurgaagu waa hagaagsanaanayaa midda koowaad iyo midda labaad waxa weeye falkhuduucu lahu bilqanaaca wa xusnu samci lahu wadaaca waa inaad u khuduucdaa ood ku qanaaco qaadataa wixii ou ku siiya ninkaagu waa inaad si wanaagsan u maqashaa warkiisa waa inaad addeecdaa maantay qanaaca la imaad oo ku qanaaco qaado oo ku raalli noqo waxuu ku siiyo si wanaagsan umaqal oo addeec ninkaaga ayay tihi hooyadii athaalisa waraabica arrinta saddexaad iyo midda afaraad waxa weeye fatafaqudu limawdici caynihi wa anfih waxaad eeg eegtaa indhihiisa meelahooda iyo sankiisa sankiisa iyo indhihiisa ilaali bay tihi maxaa loola jeedaa falaa taqac caynuhu minka calaa qabiix ishiisu yaysan adiga kugu arkin wax xun oo xaragada iyo quruxda ku dadaal walaa yashumu minka ilaa adyabu riix caraf midda ugu uleyga badan maane wax kale yowsan kaa carfinin jirkaaga nadiifi dhididka yowsan kaa soo urin maandhaysanka ninkaaga iyo indhihiisa ilaali bay tidhi oo yowsan xumaan kugu arkin yowsanna kaa urinin waxyaala qurmaya ee isnadiifi ama alkhaamisa wasaadisa midda shanaad iyo midda lixaad waxa weeye fatafaqudu liwaqti manaamihi wa dacaamih waxaad koontarooshaa ood ilaalisaa waqtiga ou hurdaya iyo cuntadiisa maxaa dhaca bay tidhi tawaasululjuu qofka hadday baahidu ka badato dhibaato ayay ku samaysaa iyo dabeecad xumo hurdadoo qofka looga nixiyaana way ka cadhaysiidaa marka waxaad yeelaysaa hurdada ha ka nusaamin ninkana baahi ha ku eeganin wax aabsiida adoo gacanta ku hayoo gurga waxyaallii ee ninka hadba wax ku qabo wax ku eeg bay tihi waxay tidhi arrinta todobaad iyo midda siddeedaad waxaad yeelaysaa falixtiraasu bimaali maalkiisa ilaali sharaftiisa ilaali ciyaalkiisa ilaali amarka xoolihiisa hanoo tadbi- tadbiirka u hagaaji ciyaalka wanaag ku tarabiyay oo gurgu guri wanaagsan oo xoolaha ilaalintooda iyo ilmaha korintooda aada u wanaajinid ha noqoto maandhay arrinkaad ku dadaal bay tiri hooyadii inanteeda arrinta sagaalaad iyo arrinta tobnaad waxa weeye bay tiri falaa tacsiyanna lahu amraa ninkaaga amar ha ku caasinin sirtiisa ha fidinin amarkiisa haddaad khilaafto inuu xumaan qalbiga kuugu qaado ha ka aamin noqonin sirtiisa haddaad fidiso inuu dhibaato kula soo qaabilo ha ka aamin noqonin ninkaagu markuu tiiraanyaysan yahay hortiisa ha ku farxin bay tiri marka uu faraxsan yahana tiiraanyo iyo ooyin hortiisa ha ku muujinin arrimahaas ayay hooyadii inanteeda kala hadashay waa tobanka arrimood ee ay hooyadu inanteeda u dardaarantay marka hadalla waxay ku sii tiri yaa badan oo kale waxay tiri haddaba waxaa lagaa doonayaa inaad weligaa ku dadaashid inaad ninko ninkaaga ka ilaalisid noogga iyo dhibaatada hadalka inta ka badiso ha cajis gelinin inta ka badido dhibaatada ha cajis gelinin iska ilaali qiilada iyo xumaatada waxaad ku dadaashaa wax kastoo furiinka ku gaarsiin kara inaad ka durugtid waxaad ku dadaashaa ziinada waxaad ku dadaashaa diibka waxaad ku dadaashaa sharafta iyo wanaagga waxaad ilaalisaa ayaa lagu yidhi inanta indhaha sanka iyo dhagaha oo wada jira oo macnaha waxaa loola jeedaa hadal xun yaan lagaa maqlin yaan jidhkaagu soo urin yaan indhuhu xumaato kugu arkin intaasoo dhan dhowr baa lagu yidhi inan yahay si noloshaada u hagaagto oo guurkaagu guur wanaagsan u noqdo marka hooyo walbee muslimad ah oo inanteeda guri geynaysa ama nin siinaysa inay sidaa ugu dardaarantaa la doonayaa say inantu u noqoto mid khayr badan oo gurgeeda wanaag ku dhaqda nin muslima oo gabadh uu soo guursada u dardaarmaya abudarda haweentiisii wuxuu ku yidhi idaa ra'aytunii kadabtu haddaad aragtay anoo carooday kadabtu fa raddinii bi'i raalli galay markaan ku arko inaad carootay waan ku raalli garaynayaa wa ilaa lam nasxabuu yidhi haddaanna sidaa yeelin oo qofka ee markau caraysan yahay qofka kale uusan carada ka baabin una dul qaadan waxau yidhi ma dhici karto inaan wada noolaanno oon meel wada joogno amaan wanaag gaarno ee markaan caraysantahay waan ku raalli garayne markaan anigu caraysanay i raalli garay oo haygu qayli sidaa yeel buu ku yidhi sidaa ayaa la doonaya arrintu inay noqoto hooyo ayaa la dardaarantay casriyaalka maanta la joogay inanteeda ayadoon la gurigey waxay ku tihi inantayday waxaad qaabishay nolol jadiid ah waxaad qaabishay xayaato aan aabbaha iyo hooyadaa aysan makaan ku lahayn walaalaha qof ka mida uusan makaan ku lahayn waxaad noqotay mid nin la saaxiibtay waana lagaba maarmaan inaad ninka suxbadiisa hagaajidid waxay tidhi ninkaas sawjo u noqo sawjo u noqo maxaa yeelay sawjo haddaad u noqoto alla agtiisa wanaag baad ka gaari doontaa marka waxay ku tihi inantayday ninkaas sawjo u noqo hooyo u noqo wanaag u samay ogow ayay tidhi wax walba oo noloshiisa ka mida inuu adiga agtaada la yimid ogow ayay ku tihi hooyadii inankee isgabadheeda iyadoo la hadlaysa rajulku inuu yahay difli weyn ninku waxay tidhi waa waa canug saqiira oo weyn kelimo yar oo macaan haddaad ku tidhaahdo wax walba waad ka samaysan kartaa hadal fiican iyo qosol iyo dhafoorkood u salaaxdo ku samay bay tidhi maxaa yeelay nimanku waa ciyaal waaweyn bay tidhi oo waxa lagu sabsaboo loogu qoboslay bay garanayaan waxay ku tidhi waa inaad ogaataa inan yahay ninkaagu inuu ka soo tegay aabbihii iyo hooyadii iyo ehelkiisii adow kaaga soo tegey adiguna reerkaagii baad ka tagtoo asagaad uga tagtood raacday noloshiisa hagaaji oo si wanaagsan ula noolaaw oo maandhay wanaag ku sugnaaw oo aabbaha iyo hooyadaa waad ka tagtay maantoo waad faaruqday ee mar kasta ninkaaga raalli garay waxay ku tihi anigu kaama dalbin aabba iyo hooye inaad halmaantid maxaa yeelay ayagu kuma halmaami karaan ee waxaan kaa dalbayaa inaad ninkaaga jeclaatid oo aad nla noolaatid oo aad nolol fiican kula joogtid oo aad isaga raalli garaysid oo aad wanaagga ku dadaashid saas ayaan kaa dalbayaa bay tihi laakiin kuma odhanin aabbaha iyo hooyadaa ilow xaqiiqadu sidaa weeye muslimiintu ha dadaaleen rabbina ha ka baqeen dardaarankaana gabdhaha ha la siiyo oo allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala nin walba iyo inan walboo muslimada inay khayr ku wada noolaadaan ayaa la doonayaa curuuska marka uu jiro afraax baa la ogol yahay gabayada qaarkood iyo in la garaaco dufbaha la yidhaahdo waxay tidhi gabadha la yidhaha rubayc bintu mucawid rasuulka ayaa ii soo galay sala allahu calayh wasalam hameenkii lay dhisay subaxnimadeeda gabdho yar yar oo gurbaan garaacaya oo ku heesaya bay tidhi aabbayaalkaygii hore oo lagu laayay dagaalkii ka dhacay yooma bucaas marka rasuulku ma uusan diidin xadiid macnaha tusiye bukhaari iyo muslim bukhaari wuxuu ku sugan yahay bayhaqi macnaha gabdho yar yar baa heesaya muusiqa maahane waxay garaacayaan dufbahal kaliya gurbaanka rag kuma dhex jiraane waa keligood afraaxda loogolyaha weeyaan oo maalmaha curuuska waxyaalo ayaa jira la saamaxay rasuulkuna waatou yidhi sala allahu calayh wasalam faslu maa bayna alxalaali waalxaraami assawtu waddaf nasaa-i iyo tirmidi baa sanad sayaha ku soo saaray nikaaxa xalaasha iyo kan xaaraanta waxaa lagu kala yaqaanaa sawdka iyo gurbaanka oo macnaha laga sanqariyo oo la ogaado in meesha gabarh lagu guursaday iyo in meesha dufka laga ka yeeray muusiqada iyo macaasibta maanta la garaacayo ee dabacsane laleeyaha waa macaanyihin xaaraan weeye mana banaana waxayna soo gelayaan dadka sameeyey xadiidka saxiixa ku sugnay ou nabigu yidhi layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaasib ummaddayda waxaa ka mid noqon doona qoon zinada xariirta iyo muusiqada xallisha waana dad khayr daran laba sababna alla waa lacnaday adduun iyo aakhiraba yacni garaacid muusiqa la garaaco marka nicma timaado iyo marka musiibo dhacdo in la qayliyo la sawdeeyo oo la baroorto gurbaan baa la garaacayaaho waa loo gagabyayaaho gabdho yar yar baa u heesaya inanta la aroosayo waxaa waa loo ogol yahay laakiin waxyaalaha kale maanta la samaynaya maya wax si basaada ku jirto ayaa loo samaynaya oo gabadhii gurigoo lala joogo gawaarida lagu wareejinayo masawirka la keenayo suuqa laga mashxaradayo rag iyo dumar layska dig iyo dam leeyahay jeeska la wada cayaarayo inta safka la galo waalada la dheelayo kulligood xaaraan weeyaan dadka sameeyana cara allay leeyihiin guurarka lagu sameeyana waa laga shallaayayaa rabbi ha laga bogo oo diinta islaamka siday tahay ha loo ilaaliyo oo iyaan ashyaada noocaasa lala imaanin oo afraaxda la ogolayo waa gurbaankaas iyo mashxaradaa yarta ay dumarku samaynayaan iyo gabadhoo loo heeso oo la yidhaahdo wanaag loo sheegay iyo ayadoon muusiqa la garaacayn rag iyo dumar laysku darayn qaawanaan iyo qurun aan meesha la keenayn ninka muslimkaa waxaa laga doonayaa haweentiisa inuu isu qurxiyo sida laga doonayo ayadu inay isugu qurxidoo kale ilaa alla waxau yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf waxaa u sugan dushooda waxa ayaga lagu leeyahay oo wanaagga oo kale ilaa ayaga waxaa laga rabaa ninka inay raalli gareeyaan isu qurxiyaan isu nadiifiyaan ninkana saasaa laga rabaa caaisha waxaa la su-aalay nabiga sala allahu calayh wasalam markuu gurga soo gelaya muxuu bilaabi jiray waxay tidhi qaalat bisiwaaq cada ayaa ugu horreeya waxuu bilaabo waa xadiid muslim ku sugan sababtu waxa weeya nabiga markuu guriga soo galo haweenkiisa u sumi jiray afkoo soo uraya looma baahna ninka muslimkaana wax uga macaan badan ma jiraan isaga iyo haweenta subaxii markay kala tegayaan inay issumiyaan maalintii markay isu imaanayaan inay issumiyaan suminta la sheegayaa waa dhafoorada layska sumiyo waa waxa ay dadka maanta jiraa baasiyeed u yaqaaniin kuwa ciyaar suuqa oo kale ajnabiga waa issumiyaan ninka iyo naagta qabaa ma islayn karaan dhafoorada inay iska sumiyaan faruryaha inay iska sumiyaan saas ayaa la doonayaa qofka qofka kale dhareerkiisa inuu ku ganacsan yahay marka waa inuu ninku afka nadiifiyo gabadhu afka nadiifiso waatay muslimiintu yidhaahdeen markaad wanaag doonaysaan dharkiina nadiifiya sintiina nadiifiya cadayda isqurxiya isnadiifiya isisiineeya dumarkiinu say ay idin jeclaadaan nimankow saas ayaa lagula hadlay ragga rag iyo dumarkaba waxaa laga doonayaa inay arrinkaa fuliyaan dad garto oo guryaha wanaaga ku dhaga oo alla ka bogo oo xagga ilaaliya allaha ha naga dhigo muslimiintana guryahooda rabbi ha hagaajiyo mucaamalka dad barta oo wanaaga ku wada noolaadana rabbi ha ka dhigo ragga iyo dumarka muslimiinta marka rabbi ha laga cabsado